gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaale ayaa dhagax dhigay xarunta degmada xamarweyne oo dibudhis iyo sidoo kale casriyeen lagu samayn doono munaasabada dhagax dhigga waxaa goobjoog ahaa gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka banaadir xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya maamulka degmada xamarweyne agaasimayaal iyo qeybaha kala duwan ee bulshada degmada xamarweyne ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka degmada xamarweyne oo bogaadiyey dhagax dhigga degmada waxaan aada ugu faraxsanahay hawsha halkan ka socoto iyo dhismaha la dhisaayo degmada dhammaan waxaan diyaar u nahay degmada inaan wax ka dhisno dhankooda qaar ka mid ah xildhibaanadii markaasi goobjoogga ahaa dhagaxdhigga xarunta degmada ayaa bogaadiyey iyaguna dhagaxdhigga markaasi xarunta degmada xamarweyne gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada xamarweyne oo asne fikiray in eh, degmada la casriyeeyo mudana gudoomiye waa kaaga mahad celinaynaa sida eh, caasimadda eh, aa ugu shaqaynaysid habeeni maalina ugu taagan tahay Eh, gudoomiyaha keligiisna wax ma qaban karo gudoomiye insha allah garabkaagan taagannahay waa jecelnahay inay bilicda caasimadda ay soo ifbaxdo sababtoo ah waa townkii aan ku faanayn eh, muqdisho gudoomiyaha degmada xamarweyne cusmaan muriidi cali ayaa isaguna u mahadceliyey gudoomiyaha gobolka banaadir waxaan maanta joognaa maalin taariikhi ah degmadan insha allahu tacaala dhismaheeda wax badanaa laga soo shaqeeyey waa lagu guulaysan waayey maanta intuu duqu magaalada yimaado oo degmada unoo dhagax dhigo weji kale degmadan u yeelaysaa sidaas daraaddeeda shacabka degmada xamarweyne waxaa looga baahan yahay inay kaalintoodii qaataan oo degmadan wakhti iyo juhdi ay geliyaan aysan qofna fiirinin maamul gaar ahna ay ku- ay ku haleenin ayagana si iskooda ah ay u dhistaan wadooyinka kalaa kusoo xigo duqa maanta degmaduu noo dhigay beritana laamiyadan uu noo dhagax dhiga insha allahu tacaala ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaale ayaa sheegay inay ka go-an tahay maamulkiisa dhismaha kaabayaasha dadweynaha kadib markaan la fadhiistay odayaasha iyo guddoomiyahooda ayaan waxaan isla qaadanay inaysan degmada u ekaanin mooro lo- lagu mooreeyo inaysan u ekaanin ay u ekaato meel xamarweyne magaceeda u dhiganto taasna markay isla qaadannay waxaan ku heshiinay naqshadda in wax laga bedelo degmo qurux badan oo la tartanto degmooyinkana ay noqoto maadaama aan rabno maadaama aan rabno inay tusaale u noqoto xamarweyne degmooyinka kale oo aan dib u dhis ku samaynayno bacadlayaasheedii jidadkeedii degmadoodun inaysaan ahaato suuragal ma noqonayso marka degmada ayaan rabnaa marka la soo galo in laga arki karo lagana dheehan karo xamarweyne dhammaanteed xaruntaa laga dheehanaya runtii waxaan isleeyahay xamarweyne waa taqaaniin magaca xamar meeshuu ka yimid asalkiisi ayaa waxaa la yidhaahdaa xawaala xamarweynaaba haysato waxaa la yidhahdaa marka taariikhda dib loo raaco magacii xamar halkaan u ahaa ayaa la yidhaahdaa iyo xamar jajab ilaa ay hadda marka magaalada muqdisho waa la yidhaahdaa xamar waa la yidhaahdaa banaadirna waa la yidhaahdaa soo saas ma wax magac degmo ku magacaaban waxaa ka jiro magacii xamar waxaana qaadatay xamar weyne